بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل fariidatan min allah wallaahu caliimun xakiim waxaan ku dhex jirnay fii suurati tawba waxaan ka hadlaynay ghaswadii ahayd ghaswatu tabuuk qaybtii weliba waxaan ka hadlaynay xagga infaaqa iyo waxbixinta ka hadlaysay ayaanu ku dhex jirnay marka halkan aayaddan wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala kaga warramayaa zakawaadka zakada waxa la yidhaahdo sadaqada zakada loo jeedo asnaafta iyo qaybaha zakada leh oo la siinayaa noocyada ay yihiin ayuu aayaddan hore allah noogu sheegayaa kadib aayadda ka dambayso laga bilaabo waminhum aladiina yu'duuna annabiya waxaan arki doonnaa ilaa laga gaaro wlmuminuuna wlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd munaafiqiintaa laga warramaya dhaqankooda xunka ahaa jeesjeeskii istihziyi ay dadka muslimiinta iyo nebiyulaahi moxamed ay ku jeesjeesi jireen diinka ilaahay ay maaragtay xaqiri jireenoo liidi jireen arrimahaasoo dhan baa lagaga warramaya inama asadaqaatu sadaqaadka oo loo jeeda sakawaadkii lilfuqaraa'i dadka fuqarada ah oon xoolaha lahayn ayuunbaa iska leh marka inamaa oo adaatu xasrin la yidhaahdo ayaa la geliyey sideedaa nooc oy suuraddu ka warrami doonto ayay ku kooban tahay xasri baa la yidhahdaa yacni ayaga unbaa iskala wey sideedaas cid aan ahayn ma leh innama asadaqaatu sadaqaadkii oo sakooyinkii loo jeedo xoolaha sakada laga dhiibaaye lilfuqaraa'i dadka fuqarada ah oo aan akhniyada ahayn ayaa iska leh waalmasaakiini masaakiinta dadka ah oo ayagana yacni maaragtay wax ku filan oo xaajadooda kifaayadooda dhammaystira aanan haysanin ayaa iska leh waalcaamiliina calayha kuwa ka shaqeeyo sakadaas uruurinteeda iyo wixii camal shaqo laga qabanayay dadka ka shaqeeyaa ayay u sugnaatay oo sadaqaadkii iska leh waalmu'allafati quluubuhum dadka qalbigooda la soo dumayo oo islaamka loo soo dumayo la jeclaysiinayaa ayaa zakawaadka iska leh wa fi riqaabi wa fii fakki riqaabi addoon xurayntii qoor xurayntii ayaa maaragtay zakawaadkii ayay iskale dadkaasa iska leh addoommada in lagu xureeyo oo addoonsiga qofka looga saaraa iyo zakawaadka dadkaas la xuraynayabaa iska leh waalghaarimiina kuwa daymoobay oo daynta qabaa ayaa zakawaadkii ay u sugnaadeen oo iska leh dadka dayn ay qarqisay oo dayn ay dabooshay dadkaasaa la siiyaa wa fii sabiili illaahi jidka ilaahay dadka ku dagaalamaya mujaahidiinta ah almujaahidiin fii sabiili illaah dadkaas ayaa zakawaadka iska leh wabni sabiili yani musaafiriintii waddada inankeedii bay dhahaan yani qofka musaafirkaa loo jeedaa ayaa iska leh oo zaadkiisii oo go-ay oon ahalkiisii iyo beledkiisii aanan joogin kaas ayaa zakawaadka iska leh weeyaan fariidatan farada allahu dalika arinkaas allah wuu farad yeelay fariidatan farad yeelid ayuu farad yeelay yacni wuu xukumay wuuna qadaray يعني ما أردت زكذا إله سبحانه وتعالى فرض كاسو من الله الله حقي كأهاضي وفريضة من الله حق الله لقى قدري إلهي حقي سعيال لقى يلي ولقى حكم عرنتني وياه سيديد داس نوعنا إلهي الله بأحكمي وياه والله الله سبحانه وتعالى عليم أله أقوي أدومديسا mid walba waxa uu mutaystay alla cilmi u leh weeyaan hakiimun hikmalaho waxa alla wuxuu jideeyay aqwaashiisa iyo afcaashiisa xikmo u leh weeyaan aydan marka inma sadaqatu lil fuqaraa wal masaakiin waxa weeye sidaan soo sheegnay waxa lagu bilaabay inma inmaadan waxa yiraahdaan يعني علماء ku sheegaan adaatu xasrina la yiraahdo marka wax rabta inaad soo ururiso ayaa lagu ururiya lagu kooba sideedaas nooc oo kaliya ba zakawaat iska leh weeyaan ayaga ku kooban tahay sadaqadii marka waxa lagu bilaabay hadda horta sadaqadan inama sadaqaatu la yiri maxaa loo jeedaa ma sadaqadii aan waajibka ahayn ba mise waa tii zakadii waajibka ahayd wey culammada waxay leeyihiin waa zakawaadka ayaa loo jeedaa oo waajibka ahaa ee sadaqadii caadiga ahayd ee tatawuca ahayd looma jeedo maxaa yeelay sadaqada oo maaragtay tatawuc ah oo mustaxab ka ihi qof gooni ule ma jirto dad yani dad ay u khaas tahay oo dad loo loo diidayaay ma jiro qof walba kulligii waa la siiyaa qof walba kulligii sadaqada waad siin kartaa marka sidaa darteed hadda waxaa loo jeedaa zakadii waajibka ahayd oo xoolahaada ay ku waajibtay oo arkaanulislaamka ka mid ahayd taasaa loo jeedaa waxa laga hadlayo waa zakadii waajibka ahayd wey yaa iska leh sideed nooc baa iska leh dadka fuqarada la yidhaahdo dadka masaakiinta oo qolada labaad ah kuwa ka shaqeeya qolada saddexaad ah dadka islaamka loo soo dumayo kuwa afraad ah qofka qofka adoonsiga ku jiro oo adoonsiga laga saarayo oo la xoreynayo waa kan shanaad weeye qofka deymoobay oo deyn ay maaragtay yani dabooshay waa kan lixaad weeye jidka ilaahay dadka ku jihaadayo mujaahidiin fii sabiilillaahi ah waa kan toddobaad weeye iyo dadka musaafiriinta aho beledkiisa isagoo onan joogin oo wasaadka ka go'ay sideeddaa nooc unbaa iskale sakada qof qayb sagaalaad oo soo geli kartaayo lama arko haddaba qolo walbaba marka siday culammada uga hadleen aan aragna marka fuqara maxaa la yidhahdaa ilahay wuxuu ku bilaabay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i baa layidhi fuqarada waa kuwe fuqarada ayagu ku bilaabay allah subxaana wa tacaala maxaa yeelay wuxuu rabbi ugu bilaabay waxaa la yidhaha liannahum axwaju min hayrihi ayagaa inta kale toddobada kale ayagaa kaga baahi badan ayagaa ugu dhibaato badan fahum ashaddu xaajatan min almasaakiin xataa masaakiintan waa lagu xijiye miskiinka faqiirkaa ka horeeyo faqiirkaa ka horeeyo asagaa la hormarinaya faqiir marka maxaa la yidhaahdaa faqiirka waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa aladiina laa yajiduuna shayئan yacni dadka aanan waxba heli karaynin ayaa la yidhaahdaa ama waxbayna heli karaan ow yajiduuna bacda kifaayatihim wax ku filan yani xataa nuskeed ma heli karaan nuskeed ma heli karaan marka faqiirka waxaa la yidhaahdaa qofka waxa ku filan markii la kala baro barkeed xataa aanan heli karaynin kaa ayaa faqiir la yidhaahdaa marka faqiirku waxaa la yidhaahdaa waa aswau xaalan can lmiskiin miskiinka wuu ka hooseeyaa wuuna ka liitaa weyaan aad buu uga liitaa marka fuqaradaas ayaa qaybta koowaad iska leh oo la siinaya ayagaa loo horumarshay weyaan fuqaradana noocaas ayay culammada ku tacriifiyaan oo waa ka xun yahay wuu ka liitaa miskiinka wuu ka liitaa wlmasaakiini buu ilaahay yidhi masaakiintaa iskale qaybta labaad قلده لباد ومساكين لأن مساكين وحيلين العلماء المساكين أحسن حالا من الفقراء ويكون أكسين فقير كمسكين كفي عم بإله مسكين ككره محيالي المسكين وحل لهذا الذين يجدون نصف كفايتهم وأكثر سيدا سيدا يعني كفايته ذا markii waxa ayaga ku filan la fiiriyo nuskeed qofka heli karo oo wax yar xataa ku darsan karo laakiin aanan haysanin tamaam alkifaaya waxa ku filan oo dhan aanan heli karaynin kaasaa miskiin la yidhaahda yaa marka labadooda yaa xaaladaysa sii xun tahay faqiirkay sii xun tahay miskiinka kifaayadiisa nuskiisana waa heli karaa nuskeeda waxna waa ku darsan karaa xoogaana waa ku darsan karaa marka wuu ka wanaagsan yahay faqiirka waa uu ka wanaagsan yahay weeyaan sidaas ayay culimadu yiraahdaan oo culimada luqawiyiinta sida asmaci oo kale markuu ka waramay wuxuu leeyahay al miskiinu ahsanu halan min al faqir miskiinka faqirka saa ka wanaagsan maxaa yeelay lian allah yaqulu fi haqq al masakin masakinta markuu rabbi ka waramay wuxuu ku yiri fi surah al kahfi oo kale markuu ka waramay أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر مسكين يا الله قدقي تدون له أو مركب يكون شقيستان له أو بدك يشقيستاني بمساكين لقوت الماء مركب وادت حقا نصف كفايتي ميلي كروية مساكين تمركب كواسا ليره يعملون في البحر مركاسو يري وقال في حق الفقراء إلهي مركب فقراء ذكو الرميين وحو رب سبحانه وتعالى ويري في سورة البقرة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أيضا أي رب فقراء كنت المامي سورة البقرة كجرت وحوير فقراء وحوي وذكى الذين أحصروا في سبيل الله jidka ilaahay baa lagu sharay oo ku maarta go'an yihiin la yastadiicuna darban fil ard ma tijaaraystaan ma ganacsadaan laakiin miskiinka maxaan aragnay waa ganacsada yaab waxay leeyihiin yaani fakanat maxal ilaaha amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr kuwa ana maxaliri la yastadiicuna darban fil ard dulka kuma socdaan oo tijaaro ugu socdaan marka labaad dad isliida ma aha dadka fuqarada waxa weeye yaani maarta qofka aan xaalkooda garanaynin wuxuu rabbi yiri yahsabuhumul jaahilu aghniya min at'afuf wa dad su'aasha iska ilaali dadka waxa ma weydiistaan fuqaradu dadka waxa ma weydiistaan baahidooda uma muujiyaan ee dowrsashadooda ay dowrsanayaan ayaa waxa loo maleynayaa inay yihiin dad aghniya oo wanaagsan oo xoolo la inay yihiin laakiin dad khaas ayaa garan kara buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka fuqarada sidaas uu ku sheegay sidoo kale ta marka uu marmar faqiirka laftiisa miskiin laga dhiga laakiin miskiinka markastaba waxaan ognahay uu ka sareeyaa faqiirka uu ka sareeyaa waxa yeelay nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis maaragtay ee uu warinaayo imaam ahmed iyo abu daawud iyo tirmidhi ay warinayaan wuxuu leeyahay يعني مركو كورم حديث أبي هريرة وحوليه ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا يعني ما حديث سبحانه جدا البخاري مسلم باورين أيه يعني حديث أبو هريرة ويه imaam axmed iyo abu daawud iyo kullina way warinayaan weeyaan sidaas darteed nabigu wuxuu ku sheegay miskiinku ma aha midkaan cidaha wareego oo haddii maaragtay hal luqmad la siiyo ama laba luqmado uu helo ay ku filan tahay timir xabad timira iyo laba timirood haddii la siiyo ay ku filan tahay miskiinku kaa maahan buu miskiinka waxaa la yidhaahdaa alladii laa yajidu ghinan yugniihi xoolo ku filan qofkaanan lahayn ولا يتفطن له فيتصدق عليه تذكر اين غرانين او marka hadii uu miskiin yahay loo ogaado wax lagu sadaqaysan laha aan loo fahmaynin wala yasalu an-nas ilhafa marka xadiidkii laftiisa waa fuqaradii faqiirka laftiisii ayaa loo jeedaa weeyaan faqiirka laftiisa loo jeedaa marka masaakiinta iyo fuqarada sida maartay aayada ku tilmaamaysa lafteeda faqiirkaasi liito maxay ilaahay uu ku bilaabay asaga ayaa lagu bilaabay weeyaan marka culimadu waxay yiraahdeen waxa weeye laana allaha badaa bihim ilaahay ayagoo ku bilaabay walaa yabtadiu ila bilahami falaham yani wuxuu rabbina ku bilaabaa kan ugu muhiimsan dhibaatada ugu badan ayuu rabbiga ku bilaabay allah ku bilaabay markaasuu rabbi ku xijiyey tii kusii xigay saasay u kala sarreeyaan ayuu odhanaya weyaan inama asadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiin qolada saddexaad waxaa w wlcaamiliina calayha dadka zakada ka shaqaynaya kuwaasna way leeyihiin oo zakadii waa la siinaya alcaamiliina calayha maxaa loo jeedaa culammadu waxay yidhaahdaan kullu man lahu camalu wa shuqlun fiiha cid kasta kulligii oo shaqo uu ku yeelato zakadaas zakada lug ku yeelato waa alcaamil calayha buu noqonaya kii soo uruurinaya dadka ka soo qaadayey yani dadka ka soo uruurinayey midka ilaalinayo zakada loo dhiibo ila zakadu waxay noqon kartaa lacag bay noqon kartaa dadka laga soo qaado xoolo nool oo maaragtay lo iyo geed iyo ari wax lamida bay noqon kartaa waxay noqon kartaa maaragtay zarci iyo abuuray noqon kartaa ilaalinay u baahanaysaa marka wax walbaba in la dhowro kii ilaalinayo laftiisa waxbuu ku yeelanaya kii maaragtay yani soo qaadayey hadday maaragtay zarci abuur iyo ay tahay iyo maaragtay raashin wax lamida uu yahay galley iyo masage iyo bariis iyo wuxuu doona ha noqdee wax la cuno uu yahay soo qaadayey lacag hadday tahay soo qaadayey ari iyo geel iyo wuxuu doona ha noqde xoolihii soo kaxaynayey kaasoo kalena wuu yeelanayaa weyaan kan diiwaanka geliyo oo qoro kaatibka ah waxbuu waa maaragtay alcaamiliina calayha buu soo gelayaa weyaan midka miisaamo miisaanka hadday tahay wax la beegayo ama la miisaamayo ama beego ama miisaama isna waxbuu ku yeelanayaa weyaan yacni cid alla ciddii shaqo ku yeelato oo dhan wlcaamiliina calayha bay soo noqona ay ka mid noqonayaan markaasaa waxaa loo siinayaa liajli camaalatihim shaqadaa ay ka shaqeeyeen darteed ayaa zakada laga siinaya weyaan leanna waqtigiisiibuu bixiyey xoolihiibuu doonay dad buu ka soo ururiyey marka sidaas ayaa maaragtay la siinaya weyaan marka sidaa darteed wlcaamiliina calayha cid alla ciddii shaqadeeda lug ku yeelatoo dhan waxbaa laga siinaya kuwa ka shaqeeyaa loo jeeda zakada laakiin bishardi dadkaas waa inaysan ka mid noqonin nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa inaysan ka mid noqonin qaraabadii aysan yani nebiga qaraabadiisa banu haashim banimutalib labadii aan hore uga soo hadalnay inaynan ka mid noqonin ayaa la rabaa aqribada nebiga inaysan ka mid noqonin leanna nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa xataa hadday ka shaqeeyaan waxba lagama siinayo sakada wax laga siinayo lama arko xataa haddii shaqo loo dirsado waxba kuma yeelanayaan waa mamnuucay ka tahay waxaana tusinayo xadiidka imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinaayo maaragtay cabdilmuطalib ibnu rabicata bn اlxaari na maaragtay ay ka warinayaan wuxuu leeyahay cabdilmuطalib ibnu rabiica bn اlxaari ayaa wuxuu leeyahay aniga iyo waxaa israacnay buu yidhi alfadl ibn cabaas ibn cabdilmuطalib cabaas ibn cabdilmuطalib wiilkiisii fadli ahaa iyo aniga israacnay buu yidhi marka nebigaan u tagnay buu yidhi annagoo weydiinayno inuu shaqaalaha nagu daro shaqada zakada soo dadka soo uruurinayo oo zakada wax ka qaadanayo inaan ka mid noqonno ayaan nebiga weydiisanay markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina sadaqata laa taxillu limuxammadin walaa liaali muxammadin inamaa hiya awsaaqu nnaas akadan waxa weeyaan nebi muxamed xalaal uma aha inuu qaato nebi muxamed aalkiisa iyo qaraabadiisuna uma aha inay qaataan xalaal uma aha maxaa yeelay waa awsaaqu nnaas dadka wasakda xoolahoodii ay wasakhdii ka bixinayaan ay dahirayaan wey marka sidaa darteed nebiga uma bannaanayn zakada inuu qaato aqribadiisii oo maaragtay banu haashim iyo banuumutalib labadana looma ogolo weeyaan waa loo diidaa weeyaan marka shardigaasay culammadu ku daraan wlcaamiliina calayha waa inaysan aqribadii nebiga aysan ka mid ahayn weeyaan wlmu'allafati kuwii la dumayey quluubuhum laabtooda la soo dumayo ilalislaami loo soo dumayey ayana zakada ayagaasa u sugnaatay oo iska leh weeyaan dadka zakada wax ku leh ayay ka mid yihiin almu'allafati quluubuhum dadka islaamnimada la jeclaysiinayo weeyaan qaybo bay marka ka kooban yihiin dhowr nooc bay noqdaan dhowr nooc ayay noqdaan waxaa ka mid ah dadkan dad ayagaba aan muslim ahayn inay islaamaan darteed zakada loo siinayo bal islaamka ha qaato darteed oo muslim ha noqdo ha badbaado baa loo siiyaa sida nabigaba uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam yani ninka la yidhaha safwaan ibnu umaya ayuu wuxuu ka siiyey haniimadii xunayn laga soo helay ayuu wax ka siiyey aswat xunayn oo aan soo marnay haniimadii laga helay ayuu nabiga wax ka siiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh sida imaamu axmed imaamu muslim iyo tirmidi ay warinayaan can safaan ibni umaya safaan ibnu umaya wuxuu leeyahay acطaanii rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalam yowma xunaynin wainahu laabgad اnnaasi ilaya fma zaala yucطiinii xata inahu laaxabu nnaasi ilay wuxuu leeyahay safaan ibnu umaya oo gaal ahaabaa wuxuu leeyahay nebiga ayaa maalintii xunayn xoolihii uu soo qabsaday xoolihiisa uu soo helayba wax iga siiye buu leeyahay asagoo dadka kan aan ugu necbahay ah nebi maxamed baan dadka ugu necbaa buu leeyahay ma uunan ka zuulin inuu isiinaayo xoolihii wax uga siinayo ilaa uu nebigu noqdo dadka kaan ugu jeclahay soo islaamay wey dadka kaan ugu jeclahay uu noqdo marka qofka inuu islaamo darteed xoolaha waa loo siiyaa waxaa kaloo loo siiyaa qofkan wuu islaamay laakiin islaamkiisabaa daciif ah marka in islaamkiisa xoogaa u wanaagsanaado o xoogaysto darteedna waa loo siiya qalbigiisa inuu islaamku ku sugnaado waa loo siiya sida nebigaba uu siiyey nimankii kufaaru quraysh markay soo islaameen markay ruasaau quraysh markay soo islaameen ulaqadii ashraafu quraysh ayaan u jeeday sanaadiideedii markay soo islaameen ayuu nebigu waatuu siiyey boqol boqol halaad oo geela waatuu siiye u qaybiyey weyaan marka dadkaas ayagana in la siiyo way tahay walidaalika ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadii imaam albukhaari imaamu muslim ay warinayaan xadiiu saciid ibn abilcaas wuxuu leeyahy qaala rasuulu llahi sal allah aleh wasalam in nabigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam innii la ucطi rajula wagayruhu axabu ilaya minhu makhaafata an yakubahu allahu calaa wajhihi fii naari jahannam wuxuu leeyahay aniga yani dadkaanaa maaragtay hadda soo islaamay islaamnimadooda cusub tahay ba wax la siin dadkii mu'miniinta ahaana nebiga ma siinaayo oo qalbigooda islaamka uu ku degay waa laga daynaya marka wuxuu yidhi waxaa dhici karta qof inaan xoolo siiyo qofka aanan siininna aan jacayl badanahay qofka aan ka tegon waxba siinin oon xoolaha ka qabiyeyna la ii jacayl badan yahay asaga aan jeclahay maxaa marka ninkan xoolaha u siinaya makhaafata an yakubahu llahu calaa wajhihi fii naari jahannam anigoo ka baqayo inuu qofka inta islaamnimada ka laabto maadaama daciif uu yahay oo markaa gaalnimo ku noqdo sidaa darteed oo cadaabka ilaahay ku galo cadaabka ilaahay inuu galo baqid aan ka baqayo darteed ayaan qofkaasna u siinayaabuu odhanaya waxaa ka mida dadka maaragtay wax la siinayo qof baad markaa wax siiso aad leedahay dad asaga la mida oo hadduu ninkaan islaamkiisu wanaagsanaado ama uu islaamo inay ayaguna ku dayan doonaan ay soo islaami doonaan qofka noocaasoo kalena waa la siiyaa si dad kale ay ugu daydaanoo islaamku ay u soo galaanna waa la siiyaa waxaa kaloo wax laga siiyaa yani maaragtay wax lagu bixiyaa ninka odaga ah oo qoomkiisii iyo qabiiladiisii iyo reerkiisii xoolaha zakada ka soo ururin karaana oo markaa markuu isagu xoolaha doona ay dadku usoo istaagayaanna waa la siiyaa si zakawaadkii dadka muslimiinta ay u bixiyaan waxbaa laga siinaya isagana weyaan kaasna waa la siiyaa waxaa kaloo wax laga siin karaa oo maaragtay culummada ay ku daraan oo yani mu'allafati quluubuhum ka mid noqonayo dadka yani maaragtay muslimiinta dhibayo ee maaragtay aana muslimiinna ahayn laakiin muslimka xuduudda la leh oo gaalo ah muslimiintii bay marka dariska la ahaayo xadka la lahaa bay dhibayaan si marka dadkaas gaalada muslimiinta shartooda looga celiyo baa loo siinayaa maaragtay gaaladii lafteedii baa la siinaya muslimiinta si ay ku badbaadaan dadka muslimiinta dariska la ah oo tarafka la degan si ay uga badbaadaanna waa la siiyaa waxyaalo sidaasoo kaleeto ah ayay culummadu ku sheegaan weyaan waxay marka culummadu ka hadlaan ay ka doodaan sahmigan ilan waa ashaab asum weeye saamiyaal la qaybiyey wey faqiirka waa naqaanaa miskiinka waa naqaanaa alcaamiliina calayha waa la yaqaanaa almu'allafatu quluubuhum sahmigoodii xoolihii la siin jiray waxay leeyihiin waxay isku khilaafaan mar haddii islaamka ilaahay baahiriyey oo islaamka ou muuqday oo awood ou yeeshay ma la siinayaa qof kasta oo qalbigiisa in lasoo duma la rabo mise mar haddii islaamkii daahiray oo muuqday waa laga joojinaya masaladaasay culammadu ka doodaan cumar bn khaaab radi allahu canhu iyo oo saxaabadii ka mid ah caamir shacbi oo raggii taabiciinta ahaa ka mid ah waxay leeyihiin ayagu yani maaragtay waxay leeyihiin saamigaas sahmigaas wuu go'ay lama siinaayo mar wuxuuna ku go'ay mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa ou ciseeyey ahalkiisa ay awood yeesheen wax mu'allafat alquluub la yidhaahdo la siinayo ma jirta bay odhanayeen sidaasay ku tageen weeyaan dhulkii ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta u makaniyey gaaladiina ilaahay waa dulleeyey marka looma baahna ay leeyihin wax qalbigiisa lasoo dumayo la siinayo ma jirta bay odhanayaan weeyaan madhabkaasna oo cumar bn khaaab iyo ay ku tageen waa madhab imaam maalik iyo maarata abu xaniifa rag badan oo aimmadii ka mida ayaa qabo marka waxay leeyihin mar hadday sidaa tahay saamigii waxaa lagu darayaa oo almu'allafatu quluubuhuma asunta kale toddobada ahaa lagu daraya midkood baa la siinayaa bay leeyihin toddobada soo hartay ayaa la siinaya isaga meesha waa ka baxayaa bay leeyihin leanna islaamkii baa ilaahay ciseeyey leeyihin macnahaas ayay maarata qoladaas ay ku tagaan culammada qaar kaleoo ka mid ihi waxay leeyihiin maya saamigu waa baaqi wuu jiraya wuu jiraya waxaana iskale imaamka muslimiinta madaxda u ah madaxweynaha muslimiinta madaxweynaha u ah ayaa iskaleh asagaasaa marka dadka mar kastaba uu arko maslaxad ayuu siinaya oo qofka maaragta uu garto inuu islaamnimadiisa ku soo dumo ayuu siinayaabay leeyihin marka marna lama tuurayo waa baaqi bay odhanayaan waa jiraya weeyaan saasay maaragtay ayay ku tageen waxayna deliishanayaan markii maka ilaahay uu subxaana wa tacaala muslimiinta u furay oo maka ay qabsadeen oo quraysh ilaahay maaragtay awooddii uu ka qaaday awooddii gaaladii uu ilaahay yani maaragtay awooddii ay lahaayeen shawkadoodii ou jabiyey hawaasin iyo taqiifna laga adkaaday oo ghaswatu taa'if iyo maaragtay xunayn looga adkaaday oo ilaahay ou ciseeyey ayagoo muslimiintii ay casiisiin yihiin oy sarreeyaan buu haddana odayaasha mu'allafatu alquluubka xoolaha nabiga siiye bay leeyihin sidaa darteed saamigu waa baaqi wey ilaa yowmi alqiyaama wuu jirayaa imaamka muslimiintana wixii uu arka maslaxad ayuuna ku dhiibayaa bay leeyihin macnahaasaa nad moodaa inuu daahir yahay oo aad u muuqdo macnahan dambe ayaa aad u muuqdo weeyaan qaybtaasna waxa weeye waalmu'allafatu quluubuhum wa fi riqaabi yani waxaa loo jeeda wa fii fakki riqaabi xoolihii waxaa lagu bixinaya oo iska leh addoon xurayntii qof muslimoo la addoonsanayo addoonsi ku jiro in addoonsiga laga qaado oo la xoreeyo waa taas weeyaan wa fii fakki riqaab riqaabkaas addoonka la xoraynayaa culammadu way isku khilaafaan laba macno buu yidhaahda qole waxay leeyihiin addoonka la xoraynaya waa midka mukaatabka la yidhaahdo mukaatab baa la yidhaahdaa madhabkaasna oo maaragtay in mukaatabka lagu khasisan yihi waxa weeya waa madhabu imaam shaafici raximahullah imaam shaafic madhabkiisa weeye wuxuu leeyahay qofka mukaatabkaa la siina mukaatab waxaa la yidhaahdaa ninbaa waxa weeye yani addoon wey ninbaa sayidkiisa oo addoon u yahay ninkaas oo addoonka u yahay ayuu la heshiinaya wuxuu leeyahay niyahow yani maaragtay waa ku xuraynayaa buu leeyahay haddii aad xoolaha ii keento intaa haddaa isiiso marka ninkii xoolaha loo diray xoolihii loo diray ayuu raadinaya marka si ninkaas looga xureeyo ninkan zakawaadkiibaa xoolihii laga siini si ninkaas sayidkiisa uu siiyo oo xor u noqdo uu addoonsiga uga baxo addoonsigana waad ogtihiinoo diinteen islaamka addoonsi ma qabto in badan waa ka soo hadalnay in lais addoonsada ma qabto bal nabiyulaahi maxamed markuu imaanayey calayhi salaatu wasalaam ilaahay soo diray noocyo badanay dadku isku gumaysan jireen waxaa laisku gumaysan jiray midabka qofka madow waa la addoonsan jiray kan cad baa addoonsan jiray waxaa laisku addoonsan jiray dagaalka qolo qolo markay ka adkaato waa la addoonsan jiray waxaa laisku addoonsan jiray xirfadda qofka shaqada hoosayso liidata ka shaqeeyo qofka shaqada shariifka leh wanaagsan ayaa gumaysan jiray oo adoonsan jiray waxaa la isku adoonsan jiray deynta qofka markuu deyn badan uu qaba oo deynta iska bixin waayo waa la waa lala wareegaya adoon baa laga dhiganaya iyo wax lamid ah la isku samayn jiray markii ilaahay nabiyullaahi maxamed uu soo diray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi addoonsigii oo dhan waa la joojiyey hal xabba besaa laga soo reebay midab layskuma gumaysan karo yani maaragtay xirfad layskuma gumaysan karo dayn layskuma gumaysan karo iyo wixii lamid a maxaa yeele dadku waa siman yihiin dadku waa siman yihiin waxa soo haray hal dariiqo islaamku ka reeba halka dariiq waa midii dagaalka iyo jihaadka wey dagaalkii islaamku kama dhigin kii qabiilka ahaa qabyaalada iyo qabyaalada loogu dirirayay mid saxa ma ahan waa mid khaldan weeyaan aljihaadu fii sabiili illahi keliya laga soo reebay sababta isagana loo baaqi yeelay oo looga reebay waxa weeyaan muslimiinta gaalay la diriraya muslimiinta waa la qabsanaya markii dad laga qafaasho ilaa laba qof oo dirirtay qolo unba adkaanayso muslimiinta markii dad laga qafaasho dadka laga qafaasho gaaladu waa addoonsanaya haddii la yidhaahdo marka dadka gaalada ay laga soo qabto muslimiinta ay soo qabsadeen yaan la addoonsanayna ha loo daayo macnaheedu weligaa weerar kaa dayn maayo gaalka leanna wuxuu og yahay adigana inaadan kaadii oosan aan la gumaysanaynin kiisana maarata kaagana uu gumaysanayo kiisana aan la gumaysanaynin buu og yahay sidaa darteed in la xanuujiyo ama lagu furto hadhowdii la yidhaha maxaabiista haysataan iyo maxaabiista haysana isku bedelanno iyo wax lamid a yaa wax lagu bixiyaa taasoo kalebuu islaamku ka soo reebay tiibaa marka waad ogtihiin ayuu diinteena islaamka lafteedu halkaa dariiquu horta addoonsigu ku soo galaa halkaa dariiquu ku soo galaa dariiqadii lafteediibaa qaabkii looga takhallusi lahaa ayaa tan ka mid ah qofka hadduu yidhaahdo ixure inuu xoreeyo qofkii dhaarto oo maaragtay dhaartiisii ku maarata inuu ka kafaaro guntan rabo addoon ha xureeyo qofkii haweentiisa ka dhaarto addoon ha xureeyo qofka maaragtay qolo ay muslimiinta heshiis la tahay iyo cahdi la leedahay dilo oo maaragtay gaaladii ka dilo ama mumin ha noqdo ama muslim ha noqdo waxaan ujeeda ama gaal ha noqdo addoon ha xureeyo iyo nusuusta xafiga ku boorinaysaba ah war addoonnimada ha la xureeyo qaabkaasaad arkay islaamka ilaa laga takhallusaba wax addoonsi la yidhahdo dhum u baaba'o sidaasay sameeyeen laakiin gaalada waad ogtihiin maanta ragga reer galbeedka waxyaalaha ay sameeyaan yani waxa weeye adduunyada xuquuqulinsaan wax la yidhahda ay yidhahdaan addoonsi ma jiro goormay sameeyeen waa kuwa afrikaanka dadka ka raran jiray oo ayaga silsilada inta ku xirtaan la tegi jiray oo meelahooda dhulkooda geysan jiray iibsan jiray weeyaan marka waxay arkeen markay leeyihiin xuquuqul insaanka iyo waxa lamidka ay leeyihiin markay sanaacadan ay gaareen iyo warshadaha ay heleen oo maaragtay teknolojigan ay ku hormareen ay arkeen bay addoonka wax soo saarkiisa iyo waxay isgarab dhigeen mashiimadaa waxay u soo saarayaan kharashka addoonka ku baxayo mashiinkaa kharashka ku baxayo labadooda isku mid maaha lanna wax soo saarka mashiinkaa wax soo saar badan qofkan wax soo saarkiisa kanaa ka badan sidaa darteed bu marka waxay yidhaahdeen maadaama ay ka deeqtoomeen bay waxay yidhahdeen laysma addoonsan karo laakiin qaabkii waxay u bedeleen laysma addoonsan karada inay dawlad dhan addoonsadaan ummad dhan inta u yimaadaan inay iska qabsadaan oo yidhahdaan annagaa xoraynay hadhowdu ark afrikaanka iyo caalam taalib waxaa ma arkaysaa qolooyinka la xoreeyey waa tii hadda uganda shirka ay ku qabanaysa boqoradii ingiriiska waad ogeyden sooma yaa yaa la shiraay dadka gumaysan jireen oo dhanaa shirka ugu tegay soomaaliya uganda yani dadkiiba weli waa la haystaa haymanadiibaa weli lagu haystaa gacantii gacantay ku jiraan waa iska cabiid oo kale waa weli dadkii marka qaabkaas ayaguna marka islaamkii ku dacaayadeeyaanay leeyihiin islaamkaa wuxuu wataa addoonsiga waday leeyihiin diinta islaamka halkaa dariiqoo ku soo galay dariiqadiina sidaasaa looga takhallusay oo looga baxay weeyaan culammada qaar waxay leeyihiin fakir riqaabka ma aha mukaatabka oo keliya laakiin waxa weeye cid kastoo addoonsi ku jirto zakadii in la siiyo si looga xureeyo qofka waxaa hadalkaasi culummada odhanaysa ka mid ah yacni maaragtay oo ra'yigaas qabto waxa weeyaan waa imaamu axmed ibnu xambal iyo maaragtay imaamu maalik iyo isxaaq ibnu raahweyhi iyo waxay qabaan cabdullahi ibni cabbaas bayna ka warinayaan madhabka isagana qabo wuxuu leeyahy cabdullahi ibni cabbaas laa ba'sa an tuctaqa araqabatu min azakaa in zakadii dad addoonsi ku jira looga bixiyaay wax dhiba ma laha buu le waa laga diidi karaa wey marka waxaa la mid ah yani dadka hadda muslimiinta xabsiyada gaalada ku jiroo kale haddii gaalada lala tafaahumi karo oo muslimiinta ay zakadaas inta urursadaan ay xoolahooda ku soo gataan xabsiga gaalada hadday la tafaahumi karaan waa lagu bixin karaa iyada lafteeda ila waa adoonsi dad xabsi ku jira oo muslina wey in looga soo saaro ayadana culummada waa ay ku daraan weyaan waa lagu dhiibi karaa zakada halkaas way ku bixi kartaa weyaan mukaatabka ninka la yidhaahdo oo aan ka soo hadalna waa qofka sayidkiisii iyo heshiis wada galeen intaas xoolaha haddaa ii keento waan ku xuraynayaa uu yidhaahdo qofkaasoo kalena nabiyullaahi maxamed wuxuu u sheegay inuu qofka u kaalmaynayo allah subxaana wa tacaala inuu qofkaas yani maarata mukaatabka la yidhahdo inuu u kaalmaynayo saddex nooc oo ilaahay u kaalmeeyo oo dadka ka mida baa jirto sida maalan imaamu axmed iyo asxaabu sunan ay wariyaan ilaa abu daa'uud mooye can abi hurayrata radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay alaaatun xaqun cala allahi cawnuhum saddex allah baa u kaalmaynayo alghaazi fii sabiili illah qofka alla jidkiisa ku duulayo qofka mujaahid fii sabiili illaahi ah ilahay waa u kaalmeeya alaaatun xaqun cala allahi cawnuhum allah baa xaq iskaga dhigoo isku waajibiyey kaalmadooda dadkaas kan labaad waxa weeye almukaatab alladii yuriidu aladaa qofkaas maaragtay inuu xaqaas lagu leeyahay guta rabo inuu xoroobo doonayo mukaatabka la yidhaahdana allah baa u kaalmeynaya kan saddexaad waxa weeye wanaakixu aladii yuriidu alcafaafa qofka haween guursaday oo inuu dhowrsado macsi iska ilaaliyo doonayana ilaahay baa u kaalmeynaya subxaana wa tacaala weya wlhaarimiina yani maaragtay qolada kale waxa weey wlhaarimiina kuwa daymoobay oo daynta ay maaragtay dabooshay kuwaasna zakada ayagaa iska leh oo la siinayaa haarimiinta waxaa la yidhaahdaa waa dadka daynta galay culammadu qaar waxay leeyihiin weliba dayntaas ou daymoobo waa inaysan macsi ahayn waa inuusan macsi dayn ku gelin laakiin culamada bacdi ka mida waxay leeyihiin xataa hadduu macsi ou dayn ku galo isla markaana uu ka tooba keeno hadda qofka hadduu tooba keeno ilahay toobadiisa waa aqbala asagoo macsi ku dayn ku galay oo dayn macsi daraaddeed ku galay yuu dabadeed tooba keenay isaga laftiisa waa la siinayaa bay odhanayaan leanna yani qofka ilaahay u soo noqda rabbi waa ka tooba aqbalaa toobadiisa ilaahay waa aqbalaa marka qofka daynta qabaahi oo wuxuu ku gutaa aanan haysanin dayntu wuxuu ku bixiya aanan haysanin kaasoo kale waa laga maaragtay zakada waa la siinaya waxaa la mid ah dadka qaar ku daymoobo islaax bayna annaas laba qabiil baa dirirayso labadaa qabiil oo dagaalantay qoladaanba qoladaan wax ka dishay qoladaan waxay leeyihiin ninkaan diyadiisiina siiya waxay leeyihiin kuwaan diyadii ma hayno markaas waxay noqonaysaa in laislaayo ninaan labadoodaba ka tirsanayn ama ayaga mid ka mida ka tirsan ayaa wuxuu leeyahay diyadii anaa dhiibayo intii qofoo oo xoola leh oo qani ah intii qofoo la dilay diyadoodii anaa dhiibayo aniga dusheeda saaran tahay xamaala baa la yidhaahdaa isagaa la wareegayo anaa idin siinaya buu leeyahay diyadii xoolihiisa khaaskaa buu ka dhiibaya si dadkaas ay u kala badbaadaan oo dhiig dambe uusan u daadanin kaasoo kaleetana in wax la siiyo waa khaarim wey in wax la siiyo ayadana waxa wey islaax bayna annaas buu sameeyey akada xaq buu ku yeelanaya waa in laga siiya waxaana tusinayo xadiikii imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo xadiiu qabisata bni mukhaariq alhilaali radi allahu canhu xadiiu qabisa la yidhaahda saxaabigaas ayaa wuxuu leeyahay taxamaltu xamaala faataytu rasuula اllahi sal اllah alay wasalam as'aluhu fiiha mas-uuliyaddaasaan soo qaadaan dhabarka soo saartay diyo dad islayn lahaa baan idhi anigaa bixinayo markaasaa nebiga u tagoon rasuulka ilaahay oo arrintaasaan qaataye waxayla bixi markaasuu nebigu wuxuu yidhi aqim xataa ta'tiina sadaqa fana'muru laka biha halkan ii joog buu yidhi joog ilaa zakadii ay noo timaado markay xoolaha zakada yimaadaan aan kuu amraynaa si aad wax uga bixiso xoolaha wax uga dhiibta baan samaynaynaa markaasuu nebiga la hadlay qabiisa wuxuu ku yidhi ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaa su-aasha sideedaba dadka wax la waraysto hebelo wax isiin la yidhaahda ma bannaana ilaa saddex shay saddex qof unbay u bannaan tahay buu yidhi saddex qof unbaa wax weydiisan karto oo in wax la siiyo u bannaan tahay kan koobaad waxa weeye rajulun taxammala xamaalatan faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiibahaa xataa yusiibuhaa xataa yusiibuhaa uma yumsik xataa yusiibahaa uma yumsik wuxuu leeyahay waa qof mas-uuliyadaas dhabarka soo saartay dad kala badbaadinayo dhiig daadan laha kala badbaadinayo oo marka yani markuu soo qaato masaladaas yani markuu xamaaladaa soo qaado in la siiyo ilaa uu maaragtay xoolihiisa uu ka helaa la siinaya zakadii baa laga siinaya markaa laakiin wuu ka joogsan kaasoo kale waa u bannaan tahay ka labaad waxa weeye rajulu asaabathu jaa'ixatu ijtaaxat maala faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin aw sadaadan min cayshin yacni qof xoolo lahaa oo xoolihiisii yani maaragtay musiibe intay u timid ay baabi'isay lanna qofku waad ogtahay jaa'ixa la yidhahda musiiba iska imaanayso qofaa xoolala xoolihiisa oo gubanaya barri waa faqiir wuxuu leeyahay lama ark xoolihiisa waa gubtay dabbaa baabaashay qof baa xoolihiisii badda saaray markabkii baa la degay xoolihiisao dhan waxaa maayo waa faqiir buu noqday kaasoo kaleetana waa u bannaan tahay zakada in la siiyo ilaa wuxuu ku noolaadan la helo walidaalika qofka hadduu qani ahaa oo musiibada ay ku dhacdo mujtamaca muslimka waxaa laga rabaa inay u kaalmeeyaan oo zakawaadkoodii inta loo ururiya ninkaasoo kaleeto wax la siiyo ayay u baahan tahay weyan taasoo kale baa muslimka looga baahan yahay kan saddexaad waxa weeye rajulun asaabathu faaqatun xataa yaquuma alaaatu min dawi lxija min qaraabati qowmihi fayaquuluuna laqad asaabat fulanan faaqatun faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin aw sadaadan min cayshin qof faqiira faqri waa sidiisaba xoolo ma lahayn laakiin waa yani aad buu u baahan yahay ilaa saddex qofoo min dawi lxija ah dadka caqliga leh oo qaraabadiisa ka mida intay istaagaan ay yidhaahdaan laqad asaabat fulaanun faaqa hebel wallaahi dhib baa soo gaaray waa gaajaa hayso dhibaato baa hayso waa faqiir wey waa baahan yahay ay yidhaahdaan marka ka markhaati kacaan qofkaasna inuu wax weydiisto waa u bannaan tahay oo markaas xoolihii wax laga siiyo ilaa uu wuxuu ku noolaado uu helo saddexdaa wixii ka soo haray nebigu wuxuu yidhi famaa siwaa dalika min almas'alati yaa qabiisatu suxtun ya'kulu saaxibuhaa suxta wixii saddexdaa ka soo haray qabiisow waa xaaraam oo saaxibkeeda uu cunayo weyaan saaxibkeeda xaaraam uu cunayo weyaan marka yacni haraamada waalghaarimiinada dadkaas noocyadaa ku daymoobo ama dhibaatada ay ku dhacdaa ayaa zakadii wax laga siinayaa waa taas weeyaan ama dayn caadiguuba galayo saasuu ku faqiiray marka kaasna xoolahaas waxbuu ku yani waxbaa laga siinaya zakadii wey wa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa oo almujaahidiina fii sabiili illaah ayaa lagu bixinaya fii sabiili illahi jihaadkaa loo jeedaa ayaa la yidhaahdaa wa husaati alhusaatu fii sabiili illah ilaahay jidkiisa kuwa ku dagaalamo weliba culummadu waxay ka reebaan dadka askarta ah oo dowladdaas muslimka ahee jihaadaysa u qoran ee mushaarka qaato oo ayagoo xoolahooda wax laga xoolo la siiyo baytulmaalka ama dowladdu ay siisaa kuwa kuma jiraan ma aha bay leeyihin fii sabiili illah dadka mutatawiciintaa wey dadka mutatawiciinta ah oo aanan mushaarka qaadanin kuwaas baa zakada wax laga siinayaa waxay hubku gataan waxay gaadiidkii ay fuuli lahaayeen cuntadii ay cuni lahaayeen ilmahoodii iyo reerka cunnaday uga tagan lahaayeen iyo biilkii si qalbigooda u xasilo daraaddeed ayaa loo siiyaa xataa akhniye ha ahaadeen dad xoolo lahoo akhniye ah oo tanaadiinaba ha noqdeen hadalkaasna waa aktaru ahlilcilmi ayaa qabaan weeyaan bacdu ahlilcilmi yani macnahaas aktaru ahlilcilmi baa qabo bacdu ahlilcilmi waxaa laga wariyaa fii sabiili illaahi inuu xajkoo kale soo gelayo laakiin culummada way radiyaan waxayna leeyihiin masaladaas fiihi nadar yani maaragtay ragga qabaa waxaa ka mid ah cabdulahi bni cabaas iyo xasan ubasri iyo imaam axmed iyo isxaaq bn rahweyhi iyo waxay leeyihiin qofka maaragtay xaajiga oo fii sabiili illaahiga waa la siin karaa bay leeyihin waa lagu bixin karaa laakiin arrintaas waxay leeyihin fiihi nadar ayaa ku jira bay odhanayaan sidaa darteed culammada qaar waxay ku daraan yani fii sabiili illaahida waxay ku daraan dadka qofka aalibulcilmiga cilmiga sharciga baranaya diinkii inuu barta rabo laakiin awood u leh inuu kasbado waa shaqaysan karaa shaqadiibaa laakiin waxaa ka xayiray inuu diinkii barto diintii inuu bartou rabaa kaasoo kaleeto علماء waxay leeyihiin طلب العلم داخل في الجهاد في سبيل الله waxa kamida Sheikh Nasir Saudi ba kamida oo hadalka oranayo fuqahaada aktharkooda waxay leeyihiin buu leeyahay in tafarraqa alqadir ala ala alkasb litalab alilm u'tiya min az-zakat لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله hadduu qofku maarta asagoo kasban karo awood weyn inuu shaqeysto u tafarruqo cilmiga inuu barto zakadii waxba laga siinaya laana cilmiga barashadiisa waxay soo galaysaa al-jihad fi sabilillah qayb kamid ah bay noqonaysaa buuliye walidalika culimadu maarta waxay soo guuriyaan yaani lafdiga la yiraahdo fi sabilillah waa lafdi caama bay leeyihiin lafdi caama weeye wax alla wixii khayr ahoo dhan wujuhul khayr oo dhanaa soo galaya bay leeyihiin qaarkood way camimayaan oo maalan maydkoo kaleeto qofka markuu dhinto yani aanan wax aqribo duugta aan la haynin waxa weye kafantiisii baa laga gadayaa qabrigiisii baa laga qodayaa xusuuntii dadka muslimiinta iyo jihaadka godadkii iyo dagaalada ay gaalada kula dirir rahaayeen baa looga samaynayaa wamaa ilaa dalika weyaan marka wa fii sabiili illaahi arrimahaasoo dhanaa la soo geliyaa يعني حتى الزمن كان وحان أقنهي ضد هذا وحاجره وقت جنان مساجديه وكاليات علماء قار وأديدا مساجده وكالي في سبيل الله مسوق قليس إليه قارنا وحيلي ما يواسوق قليسا كما نقبع زك... مساجده وكالي هذا ضد وحاجر العقد أروريه العقد أرورشا العقد الله أروريه أما, أما أفريكا لغا أروريه أما عربها لغا أرورشه أما ما... خاصة سومالي العقد أما يوروبي أمريكا لغا أرورشه lacagaha masaajid loo ururinayo wadaadkii lacagaha ururinayo dadka tasadduqooda lahaaye illa masaajidka wax loogu bixinaa waa waqf waa zaka ma aha maqt waa wax la waqfayo way wadaadkii lahaa war wax baxsada wuxuu sameeynaya waxaan ku leeyahay leeyahay 20% xoolaha ku leeyahay ilaaha waa goostan lacag ka jaranaya xagee ka keeneen lacagta ka goosanaya oo lacagtii la ururshay masjidka waqfkii ayuu leeyahay يعني بقولkiiba nisbi maawiya la بقولkiiba 20 baan ku leeyahay waana sameeyaa arintaas meel ay maartay ku banaantay aniga ma aqaan meel ku banaantay cid banaysi ma garanayo laana sheegan waa waqf ma aha zaka ma waa waqf masjid lagu waqfay waa in masjidka lagu baxshaa laakiin ma ahan inuu qofku yiraahdo ana urushee waxay marka u taawilsadeen waxa aayadu ugu keenay wal aamilina alayha wa ilayhi wal aamilina alayha ma soo gashatan laana zaka la urushee ma bal waxay kaga qiyaas qaateen NGO-yadan caadiga iyo hay'adaha khayriga sheegto ayaa waxay sameeyaan yaani qaabkaas ku shaqeeyaan NGO-yada markii lacagaha ururinayaan waxba sameeynayna leeyihiin percentage ka reebtaan percentage ka reebanayaan oo kala kala mid dhiganaya marta NGO gaalo sameysay buu xuleeyay qaabkeedii oo masaajidii wuxuu noolo soo galaya iyo wax lamid noolo imaanay marka muslimiinta inay ku baraarugaan والعاملين عليها ما نقوم كرت شيء وقف واي وقف كان ماشي لوgu tala galay ayuu leeyahay halkaas loo deelaya weeyo ma soo gali karta ta midka ugu dambeeyo 8 sinfin waxa weey wafi sabiil wabn sabiili ibn sabiilku waa musaafirka weeyaan musaafirka loo jeeda waxa la yiraahdaa al musafir al mujtaz fi balad laysa ma'ahu shay'un yasta'inu bihi ala safari وقفك مقاله وسن xoolo uusan ku haysanin jooga musaafira isla markaasna wuxuu kaalmaysto aanan haysanin waxa weeye markaas oo kale nafaqadiisa ay go'do waa la siinaya wuxuuna ku noolaado baladkiisina uu ku gaaro baa la siinaya ilaahay uu noqdaa nin ghani ba uu noqdaa dooro xoolo ba hayesha dooro zakada waxba laga siinaya waxa laga siinay wuxuu ku noolaan lahaa safarkiisana uu ku gaari lahaa buu ku yeelanay lidaalka waa ku yiraahdo yani al-musafir miskiin وإن جاء على فرس بيدها يعني فرس وطبع حبر نقضها دور ربيه فرس نوتا وحوه هانجري نين حول لبوها نين فرس وطبع حبر نقضي مسافر مركز تبوها مسكينه قواريحة وطبع والرواوين اللي يمادو سقوا وطاي سفر دو كجرو والله سين مرضو مسكين مارت وزادكي كقوه إلا ميشي سحوكو قارب على سين يوين مركز مسافرين تنا إلهي سبحانه وتعالى وإيالي نوع سديدات والله سين يبو مارت كمدهين ويان sidaa darteed culummadu waxay isku khilaafaan ay ka waramaan aayaddan sideedan sinfi sideedan sinfi marka laga waramayo waxay leeyihiin laba qowl bay leeyihiin maalan yani sideedooda ma in zakadaadii aad u wada qaybiso sideedii nooc wada gaarsiisaba mise haddii hal mid aad hesho zakadii waa wada siin kartaa masaladaas way ka hadlaan culummadu aada uga hadlaan maalan aniga zakadii baa rabaa inaan baxsho ma faqiirkii iyo miskiinkii iyo maaragtay caamil alcaamilu calayha almu'allafati quluub inaan u qaybiyo mid mid u gaarsiiyaa mise hal mid hadday suuragal ii noqoto iyo laba wixii ii suuragalo haddaan ku kaaftoomo waa igu filan tahay laba qowl bay leeyihiin imaamu shaafici iyo a'immo fara badan oo la jirtaay waxay leeyihiin waa in zakadii la wada gaarsiiyo dadkaasoo dhan in la wada gaarsiiyo waay waa in sideedii sifi lagu camima istiicaab in la sameeyo waayay leeyihiin la wada gaarsiiyo waayay bay odhanaya qolada kale waxay leeyihiin oo maalan yani uu ka mid yahay imaam malik iyo jamaaca min asalafi waalkhalaf ay ka mid yihiin maalan cumar ibn khataab uu ka mid yahay saxaabadii xudayfa xudayfat ibn alyamaan uu ka mid yahay cabdullahi ibn cabbaas uu ka mid yahay taabiciinta saciid ibn jubayr uu ka mid yahay waxay leeyihiin maya laa yajibu istiicaabuha in dadka lagu camimo sideedii nooc waajib maaha waajib maaha bal waxaa lagu gaabsan karaa hal mid oo ka mida zakada waa la siin karaa hal mid oo ka mida haddaa hesho faqiirka haddaa hesho sii alcaamil calayhi haddaa hesho sii almujaahid fii sabiili illahi keliga haddaa hesho sii ibnu sabiilkii haddaad hesho sii waa ku baxaysaa bay leeyihin maaha shardi maaha in maaragtay la wada gaarsiiyo dhammaantood wax shardiya ma ahan bay leeyihiin weliba xataa haddaad halkaa nin ku gaabsata ayadoo kuwii kale la heli karo baad ku gaabsan kartaa sideedii toddobadii kaloo joogto baa hal mid siin kartaa bay odhanayaan weeyaan wuxuuna leeyahay ibnu jariir itabari markuu qowlkaa ka hadlo wuxuu leeyahay wahuwa qawlu caammatu ahli lcilmi qawlu caammati ahli lcilmi ahlucilmiga dhammaantood hadalkooda badankooda badankood baan u jeeda qowlkoodu waa kaabuu odhanaya wey saasay ku tageen buu leeyahay laakiin waxa sideedda sinfi loo sheegay bay odhanayaan waa libayaani lmasraf in la cadeeyo sideeddaa nooc in lagu bixin karo laakiin laa liwujuubi listicaaba ilayh in la wada gaarsiiye looma sheegin oo kulligood in laga simo looma sheegine waxa loo sheegay oo keliya sideedaa nooc inay wax ku bixi karaan ayaa loo sheegay bay leeyihin marka hadda sideeda nooc waxay iskugu jiraan sideeda nooc laba noocun baa loo qaybinaya qolo ayaga baahidooda ay baahan yihiin iyo waxtar ayaga la tarayo loo siinayo iyo qolo islaamka uu u baahan yahay ayagaa loo baahan yahay inay diinta islaamka wax taraan darteed labadaa noocun bay u qaybsamaan hadda faqiirkaoo kale koow miskiinkaoo kale labo yacni maaragtay maxaa la yidhaahdaa faku riqaab oo addoonka la xureeyo saddex qofka daynta qabaahi afar ibnu sabiilka oo musaafirkaa shan shantaas waxaa loo siiyaa baahida ayaga ay u qabaan ayagaa wax loogu taraya ayagaas dadkaas noocaasa ayaa wax loogu tari saddexda soo hartay waa alcaamiliina calayha iyo almu'allafati quluubuhum iyo mujaahidiinta fii sabiili illah saddexdaasna waa loo baahan yahay diinta islaamka u baahan laanna qofka inuu sakada soo uruuriyo waa loo baahan yahay walcaamil calayha ama ka shaqeeyo kan mu'allafatu lquluubka waa loo baahan yahay inuu islaamka soo galo diinka qaato waa shay loo baahan yahay qofka mujaahidka fii sabiili illaahi kelimadii ilaahay inuu kor yeelo ayaa maaragtay ku dadaalo ugu dagaalamo waa loogu baahan yahay weyaan marka labadaa nooc ayay u qaybsamaan oo dadka loogu qaybinaya weyaan zakada labadaas noocun bay u qaybsamaan oo sideedda sinfi labadaasaa loo kala siiya qolo loo baahan yahay iyo qolo ayaga wax u baano ayaga wax la tarayo weyaan sidaa darteed zakada haddii dadka muslimiinta oo akniyada ah maanta hadda annaga mujtamaceena soomaaliga zakada waxbay nooguma fadhiya waxaa laga yaabaa ninka inuu yidhaahdo qaarkood dadka waxay samaynayaan waxaan la yaabay waa lagu weydiinaya su-aashaaso kale ku weydiinaya nin baa tukaan leh zakow rabaa inuu dhiibo marka sadaqada baabkiiba baabu sadaqaba waaba ka saaray baabkiisa waa ka saaray wuxuu samaynaa miskiinka soo tuugsado laba shilin siiyo meeluu ku qoranaya wuxuu leeyahay maarata zakadiiba u xisaabinaya maujeeda hadhowdii sanadka markuu dhammaaday intuu isku dardaro wuxuu ku leeyahay maarata sadaqadii aan bixinaayay oo intaas aan soo dhiibay zakadii baan u xisaabinaya ma ahan kaa zaka ma aw sadaqadii laanna nebigu wuxuu yidhi inna fi lmaali xaqun siwa zakaa soo maa maalka waxaa lagu leeyahay xaq aan zakada ahayn bay masaakiinta ducafada iyo fuqarada kugu leedahay aaw xaqii kale lagugu laha sadaqadii aawa tatawuca ahayd lagaa rabay tan waa waajib inaad dhiigto weeyaan marka haddii dadku ay zakawaadka intay uruuriyaan oo dadkii ama maaragtay isku dagaan ah ama isku jufa ah ama dad maaragtay qaraabo ah ay hadba nin maskiinahoo dhibaataysan ay ku soo saaraan ay wax ugu taraan nin maskiinoo tuugsanaya ay wax ugu qabtaan nin faqiiro ilmihi deelka meeluu ka doono aanan haynin ay wax ugu sameeyaan lamaba heleenba faqiir muslimiinta dhanba lagama heleen haddii qaabkii la doonayay u adeegsan lahaayeen laakiin looma adeegsado waxaa loo samaynayn ninka xoogaa buu soo qaadi masaakiinta iridda taagtaagan maalinta jimcada xoogaa sii siinaya wuxuu kuleeyahay zakadii aan dhiibay intuu dhowrko xoogaa yar bixiyo waxaa la rabaa in zakada qofka uu bixinayo wax mujtamac wax tari karin inuu maaragtay hal qofba ha siiyo maxaa yeele halkaa qof waxbuu ku qabsanaya laba qof saddex qof intay isku tagto hal nin maanta dukaana u furay biilkiisa ha ka helo waa waa noolaaday sooma tuugsi iyo qof inuu shaxaaday iyo qof waa ka kaaftoomaya ha u sameeye qaabkaas hadday muslimiintu ay adeegsan lahaayeen sharciga ah wax badan ayaa maaragtay u badbaadi lahaa weeyaan marka zakada noocaas ayaa maaragtay ilaahay uu waajibiyey weeyaan fariidatan min allah farad allahu dalika allah wuu farad yeelay zakadaas ilaahay wuu farad yeelay fariidatan farad yeelid ayuu farad yeelay waa farad oo waajib ilaahay dadka muslimiinta uu ku farad yeelay marka fariidatan tan waa masdar muakkada liiraahdaa oo caamilkiisa buu xoojinay muakkadun licaamilihi la yiraahdo farad allahu dalika fariidatan farad yeelid ayuu rabbi farad yeelay faradka oo min allahi xaq alla ka ahaaday weeyaan ilaahay baa qadaray cidda la siinayo meesha lagu bixinayo yani qofka ay ku waajibtay kulli sidaas oo kale ilaahay baa qadaray weeyaan wallahu alla subhanahu wa ta'ala alimun allihi ogway wuxuu og yahay yani maaragtay ee dhawaahir al-umuri wa bawaatinaha wax alla shay kasta kiisa muuqday midka qarsoonba allah subhanahu wa ta'ala waa og yahay masaalixda adoomada dhan buu garanaya weeyaan xakiimun alla xikmada weeyo waxay dadku maaragtay sameynayaan ama ay oranayaan ama maaragtay rabbi uu jidaynayo wuxuu rabbi amrayo wuxuu reebayo allah xikmabu u leeyahay subhanahu wa ta'ala weeyo waminhum alladheena yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhun khayrun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladheena amanu minkum والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه